ahlan wasahlan wa marxaban bikum subax wanaagsan dhegeystayaal arooryo suuban idilkiinba ramadaan mubaarak taqabal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal waxaa la soo gaaray dhegeystayaal hadahan oo kalena aad nooga barateen barnaamijka hoggaan kasta qeybta xubinta wargeysyada iyo sidoo kale hadalhaynta saaka ama xubinta subax wanaagsan waad ku mahadsantihiin dhegeysigiina anigoo anwar maxamed ayaa idinla socodsiinaa barnaamijka wargeysyada waxaan kusoo qaadanaa the standard iyo sidoo kale daily nation oo markaasi aan dhegeystayaasha la wadaagnaa waxyaabaha bogga ama ilaa bogga toddobaad ama afaraad waxyaabaha ku qoran oo aan dhegeystayaasha markaasi oo kooban aan la wadaagnaa wargeysyada the standard iyo sidoo kale daily nation waxaa markaasi ka muuqda boggooda ugu hore oo wargeyska the standard isagu waxa uu ku sifeeyey in uu leeyahay ciyaar aada u adag oo dhextaala madaxweyne william ruuto iyo sidoo kale hogaamiyaha isbaaysiga azmio la umoja one kenya raila odinga isbaaysiga kenya kwanza ayaa shalay waxay soo saareen iyagana toddobada xubnood markaasi uga qeybgeli doonto markaasi wadahadalada hase haatee waxa uu markaasi qeyb ka ah wadahadaladaasi aadan keenaan oo isagu uga ka tirsan isbaaysiga azmio laakiin hadda ay isbaaysiga kenya kwanza ay kusoo dareen dadka wadahadalada uga qaybgeli doono horey xisbiga uu ka tirsan yahay ama uu kusoo galay oo jubilee ayaa sheegay in uu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo xisbiga ama isbaysiga talada dalka haya ee kenya kwanza oo uu ku biiray walow markii dambena markaasi arrintaasi qayle ay ka dhalatay waxaa toddobada xubnood oo uu soo magacaabay isbaysiga kenya kwanza kadib markii shalay ee shirka xildhibaanada isbaysigaasi lagu qabtay aqalka madaxtooyada state house dadka lasoo magacay waxaa ka mid ah aadan keenaan mwengi mutuse iyo sidoo kale lydia haika iyo hilary sigey waxaa kaloo ka mid ah george mugara iyo waxaa ka mid ah ester okenyuri isbaysiga asmio iyagana dadka uga qaybgeli doono waxaa ka mid ah amina manyazi mili odhiambo tiende amolo enok wambua iyo sidoo kale david iyo edwin sifuna iyo sidoo kale ledema olikina waxaa markaasi wargeyska uu sheegayaa oo uu leeyahay isbaaysiga kenya kwanza ama xulufadoodu ayaa markaasi diidan waxyaabo markaasi adag ama qaar ka mid a waxyaabaha ay isbaaysiga mucaaradku dalbanayaan taasi oo isbaaysigu mucaaradku uu shalay soo saaray in ay bilaabi doonaan wadahadalada uu la yeelanayo dadweynaha ama public engagementka waxa loo yaqaano oo ay sheegeen isbaysiga in ay bilaabi doonaan usbuucan hadda gudihiisa ay bilaabi doonaan waxaana isbaysiga kenya kwanza markaasi ay arintan dhexda kasii ay sheegeen in waxa keliya ay kala hadli doonaan labada dhinac wadahadalada ay yeelan doonaan ay tahay dib u howlgelinta i e b c ama qorista saraakiisha i e b c oo waxyaabaha ay markaasi ay dalbanayaan mucaaradku aysan ka wada hadli doonin keliya ay ka hadli doonaan ama laga wada xaajoon doono tan ee qoritaanka saraakiisha i b c ama dib u howlgelinta saraakiisha i b c bogga labaad ee wargeyska waxa uu markaasi ku sheegaa uu leeyahay guurkii oo isku bedelay markaasi dagaal iyo murano joogto ah halka laga rabay inuu markaasi noqdo mid isku bedelo jaceyl iyo sidoo kale is-ixtiraam wargeyska the standard ayaa sidaasi ku waramaya waxa uu leeyahay gudaha dalka waxaa marar badan markaasi la arkaa saameynta guurka bulshada dhexdeeda uu ku leeyahay iyada oo markaasi ay ka mid tahay waxyaabaha waayadan dambe aadka loo hadalhaayo amaba aad markaasi hadalhaantiisa ugu badan dhaliya ayuu ka mid yahay waxaanu markaasi uu sheegay inay sii badanayeen tirada guurarka ee feelgaroowa ama markaasi aanan sidii la rabo noqonin waa dadka markay isguursadaan guurkooga sidii la rabo aanan noqonin ayuu leeyahay wargeeska taasi oo uu ku sheegay in labada dhinac ay markaasi la soo baxaan dabeecado aanan hore loo barnin dabeecadahaasi ayuu ku sheegay wargeyska inay markaasi kiciso ay noqdaan kuwo emotional ah amaba sidoo kale kuwa markaasi aanan is-xakameyn karin sidoo kalena la soo baxa xadgudub iyo kala duwan sidaas darteed wargeysku waxa uu sheegaya uu leeyahay beddelkii la rabo guurku inuu noqdo mid isku keenida labada qof oo uu dhexdooda dhexdhiga degnaan iyo wanaag iyo ixtiraam iyo jecel iyo qadarin hase ahaatee hadda waxa uu u bedelay ayuu leeyahay mid markaasi noqdo ayuu leeyahay dagaal iyo sidoo kale kala duwanaan boggiisa afraad ee wargeyska the daily waa the standard ayaa waxaa markaasi ku qoran oo uu sheegaya madaxweyne william ruuto oo markaasi ugu baaqay wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda in ay markaasi shaqadooda sidii la rabay u qabsadaan oo aanan loo dulqaadan karin habacsanaan dhanka shaqada ah xili uu ka hadlayay waxqabadka wasaaradaha oo shalay lagu qabtay xarunta k i c c ayaa waxa uu markaasi uu sheegay madaxweynaha in ay qasab tahay in markaasi shaqaalaha dowladdu ay markaasi noqdaan kuwa hor socod ah iyo sidoo kale kuwa istaageera warbixinta shalay ayaa muujinaysay in laba boqol soddon iyo lix markaasi hay-adaha dowladda iyo wasaaradaha ay markaasi ay waxqabadkoogu la qiimeeyey keliya sideed iyo toban ayay boqolkiiba markaasi ayaa noqdeen kuwa waxqabad leh halka afartan iyo saddex dhibic laba boqolkiiba ay markaasi noqdeen kuwa dhexdhexaad ah arrintan ayaa waxa ay ka dhigan tahay isku dar ahaan boqol lix iyo toban hay-adaha dowladda oo u dhigan afartan iyo sagaal dhibic laba boqolkiiba inay noqdeen kuwo markaasi wanaagsan amaba qaarkood ay markaasi noqdeen meelaha ugu sareysa oo keliya halka sida uu sheegay madaxweyne william ruuto in ay waxqabadkiisu isaga ka madaxweyne ahaan ay ku xiran tahay sida ama inuu kor u qaado uu hoos usoo dhiso markaasi ganacsiga ama hoos in laga soo bilaabo wax walba taasi oo uu ku sheegay inay kor u qaadayso horumarinta ama ajandaha isbahaysiga kenya kwanza waxa uuna u sheegay in markaasi looga baahan yahay in ay iyagu isagu ay saaciideeyaan maadaama waxyaabihiisa ay markaasi ama waxqabadkiisa ay kor u qaadaysa haddii iyaga shaqooyinkooda ay sidii la rabay u qabtaan bogga shanaad ee wargeyska waxaa markaasi ku qoran xildhibaano kasoo jeeda baartamaha dalka oo doonaya markaasi in waxqabadka ama dhaqaalaha xildhibaanada ee deegaan baarlamaaneedyada laga dhiga markaasi kuwa one man one vote one shilling oo sidaas laga dhiga arrintan ayaa waxa ay qeyb ka ahayd xilligii madaxweynihii hore uhuru kenyatta markaasi ku doonaa isbeddelkii b b i ayaa waxaa ka mid ahaa in dhaqaalaha xildhibaanada ama deegaan baarlamaaneedyada loo qoondeeyay c d f ta in markaasi la kordhiyo iyada oo xilligaasi madaxweynihii hore oo uu fagaarayaasha ka sheegi jiray inaysan suuragal ahayn in deegaan dhan ay ku nool yihiin malaayiin ama boqolaal milyan oo qof uu markaasi lacag yar la siiyo taasi oo xitaa aanan waalidiinta ka caawin karin inay ardaydooda qarashaadka iskuulka ay isaga bixiyaan hase atee xildhibaanada qaarkood waxay markaasi ay doonayaan in dhaqaalahaasi la kordhiyo george gamburi oo ah xildhibaanka juja waxa uu sheegay in markaasi deegaankiisa baasiriga keliya uu u qoondeeyo afartan milyan oo shilinka dalka ah taasi oo uu ku sheegay inay markaasi keliya ay u dhiganto toddobaatan kun oo codsiyaal ah inay u dhiganta ama toddobaatan arday oo soo codsatay ayaa afartankaasi milyan keliya ay markaasi u dhigantaa ayuu yidhi marka xisaab ahaan haddii aad ku dhufo ayuu yidhi iina sheeg marka inta calaa qof uu markaasi qaadan kara ayuu leeyahay oo uula jeeda markaasi in lacagtii dhanneyd afartan milyan keliya ay noqoto toddobaatan kun oo qof halka deegaankuna ay ku nool yihiin boqolaal kun amaba qaarkood ay ku nool yihiin saddex boqol sideed boqol qaar ilaa malyan markaasi ay ku nool yihiin ama ay gaari karaan ayuu sheegay uu leeyahay waad dareemi kartaa culayska ah in deegaan dhan oo intaasoo dad ku nool yihiin dadka baasariga ama lacagaha waxbarashadana laga bixinaya ay tahay oo loo qoondeeyay afartan milyan ilaana lacagaha keliya in ardayda looga bixi looma qoondeynine waxaa loo qoondeeyaa dhammaan markaasi xitaa jidadka yaryar in lagu dhiso iskuullada in markaasi fasalo loogu daro xafiisyada loo hagaajiyo waxyaabo badan ee lacagahan loogu talagalay marka waxa uu leeyahay waxaan u qoondeeyey ayuu yidhi afartan milyan afartanka milyanna waxaa keliya ay markaasi kaga bixi karta toddobaatan kun oo codsiyo ah ayay deeqi karta ayuu leeyahay sidoo kale xildhibaanka isna markaasi ee ah waa ninka lagu macaamaina karobia oo isna ayaala m b ah ama xildhibaanka bariga afrika dalka ku matala waxa uu isna leeyahay waxaan haysanaa ama aan leenahay xildhibaano iyo senatare laga soo doortay gobolka kuwaasi oo markaasi awood u leh in ay riixaan one man one shilling ama hal qof iyo hal lacag qof walba iyo lacagtiisa macnaha in qof walba lacag lagu qiimeeyo qof walba calaa shaqsi loogu qiimeeya ayuu leeyahay taasina waxay saaciideyn kartaa gobolka ama mount kenya region ayuu leeyahay ama regionka mount kenya ayay saaciideyn kartaa sidoo kale wasiirka ganacsiga moses kuuriya isna waxa uu sheegay marka hore waa inaan la dhiilgarayno raila odinga kadibna waxaan ka codsan idinka ayaan idinka codsanaya uu leeyahay inaad ku noqotaan baarlamaanka aadna riixdaan in baasariga la kordhiyo oo markaasi kor loo qaada ayuu leeyahay wargeyska boggiisa markaasi shanaad ayuu ku faahfaahinaya arrintaasi wargeyska boggiisa lixaad waa the standard waxaa ku qoran markaasi waxa uu leeyahay isbahaysiga ama labada isbahaysi ayaa waxaay dhexda kaga jiraan ciyaar aada u adag ama dhexdooda waxaa taalaa kubad aada u adag xildhibaanada isbahaysiga azmiyo ama wadahadalada labada dhinac ee dhanka baarlamaaniga ah ayaa markaasi lagu wadaa ama laga rabaa inuu xal keeno xalkaasi oo ah arrinta ku aadan siyaasadda iyo sidoo kale xalka siyaasadeed ee dalka uu hadda ku jiro taasi oo ay markaasi uu dalku uu wajahaya amaba ay kasoo gaari karto arrimo aada u adag haddii ay arrintan wax mirdhala ka imaan weysa daqiiqadoon kadib kadib markii isbahaysiga kenya kwanza ay shalay ay gurub markaasi mitinkooda ku yeesheen ama kulankoodii ay ku yeesheen aqalka madaxtooyada ee state house ee magaalada nairobi waxay markaasi la hadleen warbaahinta xildhibaanada iyagoona ka hadlay waxyaaba aada adag waxayna sheegeen in keliya hal xal uu yahay waxa keliya laga wada hadli doono ma hal wax oo keliya ayaa laga wada hadli doonaa ayay sheegeen xildhibaanada isbahaysiga kenya kwanza waxayna sheegeen waxa keliya ee laga wada hadli doona inuu yahay markaasi qoritaanka iyo soo xelidda saraakiisha i b c wax kale oo laga wada hadli doonana ma jirta waxyar uun kadib waxaa markaasi markaasi guddoomiye ku-xigeenka xisbiga o d m sidoo kalena ah isbahaysiga ama guddoomiyaha isbahaysiga azmiyo markaasi waxa uu sheegay wiklif oparanya ayaa waxa uu soo saaray qoraal qoraalkaasi uu ku sheegaya inay kusoo dib ugu noqon doonaan wadaxaajoodka dadweynaha ama public engagementka waxaa afqala lagu yidhaahdo taasi ay ku sheegeen inay markaasi kaga wada hadli doonaan sidii waxyaabo badan oo midda ugu horeysana ay tahay inay markaasi lagu qaban doono maanta magaalada nairobi ayaa kulankooda ugu hore ee dadweynaha ay kula hadli doonaan fagaarayaasha lagu qaban doonaa sidoo kale oparanya waxa uu markaasi u sheegay in kooxda isbahaysiga azmiyo ku matali doona wadahadalada uu markaasi uu garwadeen ama uu horkici doono ama uu guddoomin doono qareenka sare ama senior council otiende amolo oo markaasi uu horkici doono iyagooo afar waxyaaboodna diiradda la saari doono isbahaysiga azmiyo waxaay doonayaan wadahadalada in afar waxyaabood diiradda lagu saar halka xildhibaanada isbahaysiga kenya kwanza ay sheegeen in keliya wax laga wada hadli doono markaasi ay tahay hal wax halkaasi waxna uu yahay dib u howlgelinta guddiga i b c ama qorista saraakiisha guddiga i b c isbahaysigana waxa uu sheegay in afar shay diiradda la saari doono kow micishada saraysa in markaasi diiradda la saari doono sidoo kale baaritaan iyo dib u eegis in lagu sameeyo oo markaasi la baaro saabaryada ama keydka guddiga i b c sidoo kale in markaasi la ixtiraamo oo dowladda ay ixtiraamto xisbiyada badan oo aysan ka dhigin dalka hal xisbi ama xildhibaanada dhan xitaa kuwa mucaaradka ciida markaasi aysan iibsanin oo dalka uu yeesho oo uu lahaado uu sii ahaado dal xisbiyo badan oo qof walba xisbigiisa uu ku jirayo oonan meel looga yaryeeraynin isagoo markaasi la iibsanayo sida iyagoo ay sheegeen iyo sidoo kale waxay markaasi ay sheegeen in markaasi isbahaysiga talada haaya uu markaasi joojiyo in uu wada hadalla iyo sidoo kale uu u yeero kulamo uu markaasi leeshay xildhibaanada ka tirsan mucaaradka xildhibaanada ka tirsan in markaasi aysan wada hadallo la yeelanin oo aysan markaasi iibsanin waa sida ay hadalka u dhigayeen hadalkan ayaa wuxuu ku so-aaday xili shalay isbahaysiga kenya kwanza ay kulankoodii ugu horreeyey ay ku yeesheen markaasi aqalka madaxtooyada sidoo kale waxaa markaasi senatarka lagu magacaabo samson jerargey ayaa waxa uu doonayaa ama uu riixayaa in markaasi dadka tuugada xoolaha dhacda ee markaasi tuugada ah ee dadka xoolaha ka dhacda gaar ahaanna waa kuwa markaasi catol ruslinka loo yaqaane in labaatan sano oo xabsi ah markaasi lagu xukumo biilkaasi ayuu markaasi wadaa wasiirka amniga gudaha ama wasiirka arrimaha gudaha iyo arrimaha dowladda ayaa lagu wadaa kiduri kindiki inuu maanta kasoo hormuuqdo baarlamaanka waa aqalka baarlamaanka ayaa lagu wadaa inuu kasoo hormuuqdo kasoo hormuuqashadiisa waxay kusoo aadeysaa xili markaasi baarlamaanka uu soo saaray xeer cusub oo ku aadan dhanka wasiirada oo wasiiradu calaa wasiir kasta keligiisa uu imaan doono isagoo aynan la soconin wasiir ku-xigeenkiisa ama xogeyihiisa ama dad badan aysan la soconin oo keligiis uu markaasi imaan doono sharcigaasi ama xeerkaasi ay baarlamaanku u hagaajiyeen oo ku aadan qaabka ay ula xisaabtami karaan golaha wasiirada ee dalka wargeyska daily nation sidaasi oo kale waxa uu markaasi ka muuqdaa dadka uga qeybgeli doono madaxweyne william luuto ayaa shalay markaasi u sheegay xildhibaanada isbaheysigiisa waxyaabaha ay markaasi kala hadli doonaan ama waxyaabaha horyaala iyaga iyo mucaaradka iyo sidoo kale iyada oo aanan la isku afgaran haynin qaarkood waxyaaba qaarkood iyo tabashooyinka mucaaradka oo ay ku jirto dalabka ah in la furo saafarka amaba keydka guddiga a b c iyo sidoo kale in dib loo howlgeliyo afartii guddi ee markaasi shaqada laga joojiyey oo markaasi shaqada laga saaray guddiga doorashooyinka oo ka mid tahay guddoomiye ku-xigeenka a b c juliana jerera iyo sidoo kale saddexdii kale ee sarkaal sidoo kale waxyaabaha kale ay tabanayaan isbahaysiga waxaa ka mid ah in la soo celiyo barnaamijyadii loogu talagalay kobcinta waxyaabaha daruuriga ay ka mid tahay waxbarashada raashiinka geleyda oo madaxweyne william ruuto markii uu talada la wareegay lacagahaasi uu celiyey oo ay iyagu dalbaneen lacagahaasi in lasoo celiyo ama barnaamijyadaasi lasoo celiyo iyaga oo shalay qoraal ay soo saareen ku sheegeen inaanan la garanaynin halka ay markaasi aaday sidoo kale boggiisa saddexaad ee wargeyska isna waxaa markaasi ku faahfaahinaya kulankii shalay madaxweyne william ruuto uu madaxtooyada kula yeeshay xildhibaanada isbahaysigiisa iyada oo markaasi la rabo inay wadahadal u bilowdaan isbahaysiga kenya kwanza iyo sidoo kale azmiyo sidoo kale isbahaysiga azmiyo xildhibaanadooda waxa ay sheegeen inay diidi doonaan qorshaha shaqada loogu ciirinayo qaar ka mid ah shaqaalaha dowladda waxa ay xildhibaanadan bogga lixaad ee wargeysku ku faahfaahinaya in xildhibaanada isbahaysiga azmiyo ay markaasi ay sheegeen inaysan marnabo ogolaan doonin qorshaha dowladda ee ku aadan in shaqaalaha qaar ka mid a shaqaalaha dowladda markaasi qalinka lagu dhufto oo ay guryaha loo diro waxa ayna ku doodayaan inaysan marnabo jiri karin in markaasi shaqaalaha dowladda markaasi qaar ka mid ah la tiro waxay sheegeen iyada oo shaqaalaha la rabo in la tiro ay leeyihiin dowladda halka madaxweynahana uu soo saaray ay leeyihiin konton xokeyaal oo aanan la garanaynin waxa ay qaban doonaan lacaga badanna ku bixi doonto waxay sheegeen inay marnabo ogolaan doonin in shaqaalahaasi shaqada laga tiro ayay leeyihiin waa sida wargeyska boggiisa ay ku sheegeen shanaad iyo sidoo kale lixaad iyo toddobaad intaas ayaan ku dhaafaynaa wargeysyada standard daqiiqadaha yar ee ugu dambe ayaan fursadda u siinay dhegeystayaasha in ay nala wadaagaan halka ay ku sugan yihiin sida looga waabaristo eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber iyo sidoo kale eber toddoba siddeetan hal eber shan hal eber shan ayaad dhegeysta kaga qayb qaadani karta barnaamijka noogu soo gudbin kartaa subax wanaagsan hadalhaynta saaka halka aad ku sugan tahay soo dhowo walaal
halo
walaal magacaaga halkaad naga soo cday
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu
xuseen qoliir xagar jariir haye soo dhowo xuseen
walaal waan kuu dhoway alxamdulilahi rabbilcaalamiin jawiga wuu degan yahay cawabariga waa nabad roob iyo nicmo ilaahay baa noogu banaystay waan gartay
walaalo waa la iska fiican yahay meesha hadda dadka waxaa jabeecana aad cidaha ugu jirta jabeeca hadda dhib haysa wax hadda dhintana ma laha laakiin waa loo xanuunsan yahay allaha cacaasiye inta abuu wax ka dhib badan lama qabo alxamdulilahi rabbilcaalamiin inigana waa idan salaamay muslimiinta meel ay ku beryeen iyo meel ay ku nool yihiin oo dhanba waan salaamaya aad baad umahadsan tahay xuseen faliir aad buu umahadsan yahay dhegeystaha kale halow star f m
halo salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal
waa axmed abdisaab ah dowla deegaanka soomaalida axmed soo dhowow halka aad ku sugantaha saaka sida looga waaberistay
alxamdulilahi si fiicana loogu waaberistay wax dhibaa ma jiraan haye waa la kala dareeray iskuullaha waa la aaday waan gartay
shaqooyin kale waa kala socdaan aha waa aad iyo aada loogu wanaagsan yahay waan gartay
marka waa idin salaamaya insha alla
waan kaa qaaday axmed aad baad u mahadsan tahay dhegeystaha kale hallow star f m soo dhowo walaal hallow star f m
السلام عليكم wacalaykum salaam walaal
magacaygu aadan aadan mashaar aadan soo dhowow
walaalow meel baadiyaan jooga oo la yidhaahdaa xeelreer boodkeen haye hallow star f m dhegeystaha kale
السلام عليكم wacalaykum salaam walaal
ماما حليم السلام وهاي قد كبنتي haye maama xaliima soo dhowow
ما شاء الله نحريس إلهي أنقمنا والله نعمة إلهي نسي الحمد لله شيء دب مجرى haye
صانقنا نغضى الله نوغضى من لنا المسلمين كل الساعة سم وقال التولي أفرطاها إذا كنت سلام إن شاء الله تعالى
waan kaa qaadnay aad baad u mahadsan tahay dhegeystaha kale hallow star f m
asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu macalimow soo dhowow waa macalimow yuusuf xagar dheeri ma garatid waan gartay nairobi see lagu ahaa abow intaad ka warqabtid alxamdulilah walaal nabad nabad baan ku soo kacnay saaka xagaa baa noo bilaabday ilaah baa mahadle naxariista ilaahay abow waa noogu dhammaatay alxamdulilah ilaah baa mahadle ma kasti waan gartay ardayda way socotaa xoolahi way socdaan baabuurta waa isdaba socotaa ilaahay dembigeena kii waalidkeena allah cafiyo dembiga muslimiintaba intii bogta allah caafiyo abow macaan ma garatid waan gartay asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu dhegeystaha kale hallow star f m salaamu calaykum wacalaykum salaam walaal saaxiib ii waran fiican saaxiib soo dhowow magacaaga halkaad naga socday waan dhowyahay waa maxamed tabane oo joogo gaarisa xaafadiisa buri haye
maasha allah alxamdulilah aad iyo aad baan u fiicannay jawiga waa degan yahay waan gartay dhegeystayaasha dhammaan waan salaamaya khaasaan waxaan salaamaya reer gaarisa teachers college waxaan leeyahay minshaar baa ka maqan sanad iyo saddex bilood waxaan leeyahay allabariga badiya gacmaha kor u taaga lacagtaasna wa waktigii rabbi oogu talagalan bay iskeenaysaa markaadna aad baan ku salaamay saaxiib aad baan kaaga qaaday maxamed dekabuuri ayuu ahaa oo ku mahadsan yahay intaas ayaan ku dhaafaynaa xubinta subax wanaagsan iyo hadalhaynta saake waad ku mahadsan tihiin barnaamijka hoggaan kasta ee maanta dhegeystayaal waxaan mar kale diradda ku saari doonaa dhegeystayaal beerta iyo in dadku ay wax beertaan xilli roobaadkan inagoo markaasi isweydiin doona dhegeystayaal abuurka waqooyi beri oo kor loo qaado xal ma u tahay saameynta ka dhalata abaarta waxaa barnaamijka igala qayb qaadan doona hadduu allaha awoodda la ogolaado ee dubad cali camey oo ka mid ah odayaasha gobolka waqooyi beri sidoo kalena ah guddoomiyaha ee markaasi xo- suuqgeynta xoolaha ayaa markaasi barnaamijka igala qayb qaadan doonaa oo aan ka wareysan doonaa ee wax soo saarka gobolka waqooyi beri gobolka waqooyi beri ee abuurka ka bixi kara abuur noocee ah waxyaabaha ay u baahan yihiin sida kor loogu qaadi kara ee si markaasi qof ah, muddo afartan sano ah xoololey ahay oo geel markaasi hayste haddana ebir ah oo markaasi sabool ah sida looga dhaadhicin kara bal inuu uu beer u fasho su-aalahaasi iyo kuwo badanba waxaan weydiin doonaa ee, dubad cali camey idinkana dhegeysi wacan dhegeystayaal qeybaha dambena fikirkiina ayaan fursad idiin siin doonaa Ee, sida aan hore kugu sheegay dhegeystayaal diiradda ayaan ku saari doonaa sida looga faa'iideysan kara xilli roobaadkan inta badan gobolka waqooyi bari waxaa markaasi dadka ay u badan yihiin ee, xoolo dhaqato ay u badan yihiin beerana waa ay jiraan waxaa kale uu gobolku uu leeyahay dhulbeereed aada u weyn oo dadku markaasi ay tabac ama ay wax ku tabci garaan hase ahaatee dadka inta badan marka loo barbardhigo dadka beeraha tabcada iyo kuwa xoolaha tabcada waxaa dadku badan ee, ama bulshada soomaalidu ay u badan tahay ee, dhanka xoolaha inay tabcadaan Ee, sidoo kale beeraha gobolka waqooyi bari ku yeelana inta badan waxyaaba iska caadi ayaa lagu abuuraa oo waxyaaba xoolahana markaasi caawin kara bini-aadankana uu ka faa'iideysan kara kuma badno marka laga tago waxyaabahan ee, mooska iyo cambada ay dadku abuurtaan hase ahaatee maanta waxaan eegi doonaa bal ah, waxyaabaha ay abuuri karaan waxa markaasi haddii la abuuro bini-aadankana anfacaya xoolahana hadhow haddii abaar ay timaada anfacaya arrimahaas ayaan dhegeystayaal ku diradda ku saari doonaa ee dubad cali cambe ayaa markaasi barnaamijka nagala qayb qaadan doonaa hadduu allaha awoodda la ogolaado si markaasi uu dhegeystayaasha ugu faahfaahiyo oo faahfaahin dheeraadana naga siiyo iyadoo madaxweynaha dalka william ruuto oo ugu baaqay bulshada inay markaasi ka faa'iideystaan ee ee dhanka iyo beeraha oo ay wax beertaan waxa uuna beeraleyda ugu baaqay inay ka faa'iideystaan roobabka da-aya oo ay abuur sameeyaan arrintan ayuuna ka hadlay xilli uu ku sugnaa kiniisad ku taala magaalada eldoret ee ismaamulka waasingiishu william ruuto ayaa carabka ku adkeeyey in gudaha waddanka ay ka taagan tahay dood ku saabsan qiimaha maciishadda hogaamiyaha dalka ayaana xusay in sida keliya ee xal waara loogu heli karo sicir bararka nololeed ay tahay sare u qaadidda wax soo saarka beeraha ayuu sheegay in ay tahay sida keliya ee kor markaasi loogu qaadi karo haddii aan soo qabto qadar adeega barnaamijka qaybta ka ah xilligan lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan ku afur k f c jumuuyka waa digaaga macaanka badan ee k f c oo adiga lagugu talagalay dadka afurka jaamka ku jira ama howlo kale ku mashquulsan hawalwelin goobtaad joogto ayay k f c kugu keenayaan k f c mar haddii aad digaagteeda goosato fartaada ayaad leefleefi digaagta k f c waa xalaal waana la xaqiijiyey haddii afuraadku uu kugu qabtay waddada adoo saaran shaqo ku jirto ama qoyska aad doonaysa inaad ka farxiso dalba k f c jumuuyka si wanaagsan ayaa loo diyaariyey aad ay u dhadhan macaan tahay waa kiribsi aad u macaan aanan marnabo laga fuqi karin k f c jumuuyka marka aad dalbato waxaad helaysaa toddoba qeybood oo digaaga toddoba garabka digaaga ah iyo jibsiga qoyska oo aad ku helayso kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal shilin oo keliya ama sagaal qeybood oo digaaga sagaal garabka digaaga ah iyo jibsiga qoyska oo aad ku helayso laba kun shan boqol iyo konton shilin oo keliya ku raaxayso adeega k f c jumuuyika inta lagu guda jiro ramadaan adiga iyo qoyskaaga iyo asxaabtaada xilligan barakaysan xarumaha k f c waxaa ka mid ah k f c islii k f c limuru road k f c south c iyo sidoo kale k f c mombasa road iyo sidoo kale k f c hallingam k f c digaagteeda aadka u macaan waxaa lagugu keeni albaabka gurigaaga iyo sidoo kale goobtaada shaqo ayaa dhegeysta lagugu keeni ee dalabkaaga diibo ka ganacsi ahaan hadafka safaricom waa inay sii wadaan isku xirka dadka dadka iyo fursadaha dadka iyo aqoonta tiirarka hadafka xogtayadu waa inaan kobcinno isticmaalka xogta iyo kobcinta iyo sidoo kale kordhinta tirada macaamiisha isticmaala adeega internetka ee si ee markaasi dhammaan dadku ay uga faa'iidaystaan safaricom dhegeysta waxay kaa garab taagan tahay inaad la socoto waxyaabaha agtaada ka dhacayo iyo dhammaan caalamka waxa ka dhacaya adigoo gurigaaga joogo waa goormee haddee dhegeyste waa marka aad keliya haysato telefoonka casriga ah ee smartphoneka loo yaqaano dhegeyste si aad uga faa'iidaysato adeega internetka ee safaricom ay kugu talgashay ee dhegeyste in aad ka faa'iidaysato ayaa lagaaga baahan yahay adeega ay safaricom kugu talgashay maadaama ramadaan lagu guda jiro waxaad jeceshahay inaad la hadasho asxaabtaada iyo sidoo kale ehelkaaga la sheekaysato oo waraysato xaaladooda adeega internetka safaricom waxay ku siinaysaa laba g b dhaata ah iyo isticmaalka qariirada google oo bilaash ah inta u waxaad keliya ku helaysaa dhegeysta boqol shilin keliya garaac xidig shan afar afar afar gees si aad maantaba uga faa'iidaysatid dhegeysta oo ka tixraac si aad u hesho laba g b oo dhaata ah iyo boqol m b oo dhanka adeegsiga google maapka kadib xulo data deals oo nambarka labaad ah kadibna xulo ibir oo ah adeega internetka oo aad u baahnayd qariirada google ee mb free si aad u gasho oo aad ugu raaxaysato in aad ku aado meel waliba adigoon wakhtiga uu kaa lumin dhegeyste sidoo kale waxaad u adeegsani kartaa duruusta diiniga ah ee ramadaanka inaad dhegeysato ooad ka daawato dhanka youtube-ka amaba hablaha qudhooda maadaama galabkii afur la diyaarinayo tartiib adeegan qaado dhegeysto oo youtube-ka ka baro sida loo sameeyo cunooyinka kala duwan adigo oo gurigaaga joogo si aad u raaligeliso saygaaga maantaba garaac xidig shan afar afar afar gees si aad maantaba uga faa'iidaysatid dhegeysta oo tixraac si aad u hesho laba g b oo dhaata ah iyo boqol m b oo dhanka adeegsiga google maabka ah safaricom waa xulashada ugu wanaagsan
طعم الدنيا اتغير فرحة قلبي بتكبر وبطلتك بتغير ما أحلك يا رمضان أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى يا رب بلغنا طول ريحته طلت رمضان رمضان ده حياتي شمعة لمماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول رمضان ده رحمة من ربنا نعمة
hagaag ee weli barnaamijka ayaan ku guda jirnaa adeega kale ee barnaamijka qeybta ka geeska afrika waxaa ka jirta abaartii ugu darneyd abid muddo afartan sano ah hal dhibic siddeed malyan oo qof ayaa guryahooda isaga cararay iyagoo oo raadinayo biyo hoy iyo sidoo kale cunto hay-adda qaramada midoobay ee qaxootiga u n h r ayaa ku sugan goob waliba oo kala duwan si ay dadka abaartu saamaysay u siiyaan gargaar qoysaska ay abaaruhu saameynay geeska afrika balse u n t r waxay la daala dhacayaan baahida badan ee dadka u n t r ayaa dhegeysta kaashatay shirkadda isgaarsiinta safaricom si dhibcaha loo yaqaano bonga pointka loogu adeegsado ka jawaabidda abaarta dhegeysta ma la socotaa in dhibcahaga bonga pointka aad ku caawin kartid qoyska abaartu ay saamaysay u n t r waxay dooneysaa in barnaamijka bonga for life lagala qayb qaato abaarta daran ayaa waxay aada u saamaysay nolosha caruurta dadka qaar abaartu waxay ka baabi'isay ehelkoodii sida hooyo aabbo walaal iyo wixii la mid ah waxayna dadkaasi ku qasabtay abaartu inay isaga soo hayaamaan iyagoo baadigoobayo biyo baad iyo sidoo kale hooy dhegeyste waad caawin kartaa qoysaskay abaartu saamaysay adigoo adeegsanaya dhibcahaga bonga pointka ee safaricom fadlan ku deeq dhibcahaga bonga pointka dadkaay abaartu saamaysay hay-adda u n t r waa hay-ad caalami ah oo ku sugan goob weliba haddaba dhegeyste waxaad kaga qayb qaadani kartaa oo aad garaacaysaa xidig hal labo lix afar gees ama star one twenty six hash kadibna dhegeyste waxaad dooranaysaa lipana bonga point kadibna paybill ayaad dooranaysaa kadib waxaad gelinaysaa business number oo ah soddon iyo labo sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo sideed kadibna dhegeyste account number waxaad gelinaysaa star f m kadib cadadka dhibcaha bonga pointka aad rabto inaad ugu deeqdo ayaad gelinaysaa kadibna business numberka ayaad dhegeyste gelinaysaa sidoo kale waxaad markaasi dhegeyste aad haddana aad ku diri karta ama haddii aad rabto inaad ugu deeqdo lacag waxaad tegaysaa empesa paybill kadibna waxaad gelinaysaa soddon iyo labo sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo sideed ama thirty two ninety three seventy eight account numberna dhegeyste waa star f m ayaad gelinaysaa haddaba ka faa'iidayso fadlan caawi dadka walaalaha ay abaartu saamaysay adigoo ugu deeqaaya dhibcahaga bonga pointka iyo sidoo kale dhegeyste adigoo ugu deeqaaya lacag intaba wixii aad awoodo haddii ay kugu jiraan dhibcahaga bonga pointka dhegeysta ugu deeq dadka abaaruhu ay saamaysay si hay-adda qaramada midoobey ee u n h r oo goob waliba ku sugan geeska afrika ay u siisa abaartu waxay aada u saamaysay geeska afrika gaar ahaana wadamada kenya iyo sidoo kale etoobiya iyo soomaaliya oo u sii daran dhegeyste fadlan caawi dadka walaalaha ugu deeq dhibcahaga bonga pointka dhegeyste barnaamijka dhegeyste waxaan diiradda ku saaraynaa sida looga faa'iidaysan karo xilli roobaadkan iyadoo madaxweynaha dalku ugu baaqay dhammaan dadku inay u weecdaan dhanka beeraha oo ay markaasi wax beertaan oo ay noqdaan kuwo ku tiirsan dhanka beeraha iyo dalagyada beeraha ee markaasi kala duwan inta badan gobolka waqooyi beri ayaan diiradda saaraynaa dhegeysta xilli roobaadkan oo uu roobab u da-ay sidii ay uga faa'iidaysan lahaayeen dhulbeereedyada gobolku waxaa lagu sheegay inuu leeyahay dhulbeereed aada u ballaaran oo markaasi waxyaabo badanna haddii lagu beeray ay kasoo bixi karaan iyagoo dadku markaasi loo sheegay inay diiradda saaraan dalagyada iyaga macal ee xoolaha anfici kara tusaalooyin badan ayaa jira oo gobolkaasi ka jira waxaa mararka qaarkood dhici karta in markaasi dadku in xoolo badan uu qofku leeyahay laakiin haddana abaarta daran markay dhacda sida tan hadda lagu jira oo kale ah in qofka oo aad arkaysa nin dhan oo markaasi shan boqol oo neef oo geela lahaa oo markaasi lagu tirinaya qofkaas inuu yahay qof isku filan oo caruurtiisa wax walba u awoodi kara maadaama xoolo aad u badan uu lahaa inuu hadda ceertoobay oo uu markaasi sabool yahay iyadoo taasi ay jirta ayaa waxaa la rabaa markaasi in dadka loo weeciyo in dhanka beeraha iyo dalagyadu ay markaasi u wareegaan sidoo kale waxaa jirtaa su-aalo kala badan oo meeshaasi ku jira oo ah in qof muddo afartan sano ah xoololey ahaa markaasi balqaabka looga dhaadhicin karo inuu u wareego dhanka iyo waxbeerashada iyo beer inuu u wareego oo uu dalagyo abuurto oo uu beerta u wareego sida looga dhaadhicin karo waa su-aal iyadana meesha ku jirta laakiin su-aasha isweydiinta le waxaa mudan in markaasi bal qofku xitaa ee loo bato dadka maadaama hadday u badan yihiin boqolkiiba toddobaatan ama siddeetan ay u badan yihiin xoolaha in la kordhiyo dadka dhanka beeraha oo ilaa la gaarsiiya boqolkiiba afartan ama boqolkiiba konton in dadku markaasi ay wax beertaan beerashadaasi dadka waxay ka anfacaysaa in xilliyada abaarta oo kale markaasi inay u baxsadaan ayay markaasi ka anfacaysaa oo xilliga abaarta oo kale walow dadku inta badan laga yaabo inay qabaan doodo ah haddii aan xitaa dhahno inaan wax beeranno beertii waxay u baahan tahay qarashaad fara badan waardiyihii ayaa lacag kaa rabaa abuurkii ayaa lacag kaa rabaa waxyaabahaasi oo dhan ayay beerta u baahan tahay
تقبلها طول رمضان ندى رحمة
بسم الله الرحمن الرحيم haysoo dhawow dubad
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آه، أنيقو آه، دبل علي عمي أو كمد آه، أودياشا وقوي بري قبل كان أي دتك حول دقتك دقنجين chairman kii muxuu ahaa dadka xoolo dhaqadka ene waxaa jira soomaalida waxay dhahdaa tootaaley tootimidey iyadoo me- wax meel yaallo yaa wax kale ka kor imaani abaaraan soo marnay ilaahay baa naga bixiyey roobab waaweyn yaa da'een gobolkan eh, northern kenya la dhaho turkana ilaa laamu inta badan roob baa ka da'ay waxaan rabnaa xoolihii way yaraadeen dhulbeereed baan qabnaa waxaa jira dadka wuxuu beeran karaa dhulka ka tumaani mays galley la dhaha jira digir baa jirta moordi maxay mise gacaday baa jira intaaba waa la abuuri karaa waxaa waxaa jira digirta shan iyo afartan cawa keliya ku kari masal lagdheera way daaday meelo badanoo lamidana waa la heli faafi adableyowgii oo dhan baa daaday ijaara roobku wuu ku yaryahay wajeer west iyo wajeer south waxaa daaday adamlowgii oo dhan dhulka intaa kasi baan ka hadlay ani waxaan u baahannahay dadka xoolihii wayba si wiswis leeyihiinbo ama hadda xoolaha aan haysanno markay dheefoobaan oo intay rimaan caano dhalaan caano laga maalo intay dhalaan caano laga maalo ma dhow waxaan dadka ka codsan lahayn in roobabkan laga faa'iidaysto oo la dhulka la tabcado
Eh, dubad aad baad u mahadsan tahay Eh, haddii aan ku weydiiyo eh, tusaale dadka hadda inta badan diiradda la saarayo waa dadka xoolo dhaqatada aad ugu baaqaysa in ay markaasi eh, tabcasho samaystaan oo dhulbeereedyada ay beertaan maadaama gobolka uu leeyahay eh, dhulbeereed aad u weyn muxuu yahay waxyaabaha gobolka ka bixi kara
horta eh, dhulka annagan Mhm, waa bikra mhm, dhul weligii la tabcay mhm, meelo badan weligood lama tabcin marka dhulka wixii la geliyaba ani inuu soo bixi karaan ra- yaan yaan qabaa laakiin waxa weeye waxaan rabnaa inaan ka hadalno mhm, kuwa aan u baahnayn roobka badan mhm, digir muxuu ahaa qara mhm, muxuu ahaa masagacaday mhm,
galleyda af- sawaaxilka lagu dhaho katumaani mays eh, eh, sh- eh, eh, s- shan iyo lixdanka beri ku karto mhm,
marka dadka waxaan rabnaa countiyaha mhm.
madaxdaanada Aha.
dadka madaxda aan rabaa dadka inuu hogaamiyo marka eh, dubadow haddii aan ku weydiiye eh, eh, sidee looga dhaadhicin karaa qof muddo afartan sano ah xoololey ahaa ama geel lahaa oo geelkii abaartu ay ka laysay in uu markaasi uu aado dhanka tabcashada bal sida looga dhaadhicin kara ama loogu sheegi kara maadaama dadku ay inta badan leeyihiin waxna garab qaban ma laha beertii qarashaad badan ay u baahan tahay waardiyaha lacag u baahan abuur ayay u baahan yihiin sidoo kale dadka yaa ka saacidayni waxyaabahan la abuurayo ama abuurka yaa ku saacidayni dadka
horta dadka beertan ani hadda aan ka hadli aha ee, roobka lagu tabcado mhm kharashkeeda wuu yarya mhm kharashkeeda wuu yari wuu yarya meesha hala tabcada aan kuleeyahay waa adabla balaan balmowga geed kale aan laga bixinaynin waa garta midda labaad mhm
bini aadam ilaahay baa dhahay waan karaameeyey mhm
dadka inuu loodina lahaado beertana uu meesha uu degan yahay beer ka fasho mhm wax bi- wax bi- wax biciisan ma aha mhm waa wax loo sheegi karo waa garta midda kale mhm duruuftaaba keentaybo mhm duruufti mhm yaa keentay mhm
sidii loo jabaa loo jiisaa ma maqashay waa garta sidii loo jabo yaa loo jiisaa yaa loo jiisaa mhm haddii awal xoolo la dhaqanayo xoolihii abaara isdabajoogaa dhacay hadda hadda ninkii loodii ama arigii wax ariga wuuba asaga iyowba wuu wuu dheefoobi intii ama geel usoo haray ama lo usoo hartay waktigii intay rinto ay dhasho madawi waa maya
intaa baahi miyuu ku joogi
waa maya
waxa weeye dadka soos dadka dareemayaashiisaan kicinaynaa Aha.
dhulkan aqalkiisa hortiise ee intuu garweyn qaato uu tabcan karo bal in nolol horle la bilaabo Mhm.
in nolol horle la bilaabo la bilaabo Mhm. marka Waxaa weeye- aha, marka ma jiraan waxyaaba ee dhulbeereedyadaasi lagu beeri karo oo bini aadamkana uu ka faa'iidaysan kara hadhow haddii abaar ay timaadana xoolaha ay u baxsan u baxsani karaan horta haddii beere la bilaabo aha waxyaalo badan baa jira markii beerta la goosto eh, wixii soo haro nafteeda loodaa daaqi waan garta
marka waxaan rabna waxaa weeye Mhm.
ani dhambaalka aan diri Mhm.
waxaa weeye dadka madaxda u ee gobolkan Mhm.
inuu dadka u soo jeediyo in waktiga roob jiro beero la tabcado Waayo.
oo abuur la siiyo oo gabnaryaalka ay xil iska saaraan Mhm.
dadka ma noqon karo daranyo daranyo ma maqasho waan garta
af soomaali daranyo waxaa weeye xoolo ninkii lahaa nimaan ahayn ku jiraan Mhm.
daranya la dhahaa waxaa la dhihi hebel loo daranyo uu qabaa lo oo yar oo maaragtay nin kale ugu jiraan uu ku jiraan Mhm.
dadka gobolkan joogo Mhm.
waxaan dhihi karaa wuxuu noqday dad daranyo ah Mhm.
waxaa la rabaa dadka had walbaba dhibaatadiisa Mhm.
hadba ma- hadba maalintaas meesha uu dhibaatadiisa joogto in laga hadlo haye marka haddii ka waran ay jiraan dad beero leh oo iyaga inta badan eh, ka cawda in siyaasiyiinta ay soo doorteen aanan waxba u qabanin oo waxba ugu deeqin sida marka ay ku aqbali karaan dad xoololey ah oo maqlaaya eh, waxyaabaha ka soo yaraya dadkii beeraha lahaa ee ka cabanaya dhanka siyaasiyiinta bal sida iyagana ay ay ugu suurageli karta inay dhahaan siyaasiyiinta waxaa noo qabtaan ama inagaba beer aan falanna
horta waxaa weeye Mhm,
waxaa la dhahaa mhm,
eyga inuu xoolaha haydhabayni maaragta mhm,
oo uu soo jeedo mhm,
xoolaha keliya uusuma uma jeeday asaga naftiisa libaaxuu iska fiirini waan garta meesha waxaa weeye ninka webiga jiinkiisa fadhiyo ee beeraha ee, asaga iyo dowladdii ay isku haystaan waxbaad ii tartay iyo waxba iimaa tarin Mhm,
ninka baadiyaha joogo howl uma oo taas mhm, asaga inuu horta garweyn intuu qaato agtiisa uu wax ku rido beer u arko mhm, eh, yaa muhiima waan garta countiyaha waxaan ku dhagaaminaynaa niman waxaa jira la dhaho wasiire oo livestock iyo agriculture Mhm,
inay abuur raadiyaan mhm, in horta uu noqdo be- be- be- beer abuurashadan waktiga roobka aha inuu noqdo mashruuc mashruucyaha ka mid ah waan garta
war mii fahamta aada iyo aad
marka shay walbaba waxaa weeye Mhm, in la sharabuu u baahan yahay mhm, berigii hore ani ilmaha aan ahaa mhm,
lixdameeyadii aha
ilma maan ahayn ko- kontomeeyadii aha laba nin oo cidaha anagoo waxaan ka si mhm,
meesha la dhaho daadacwa mhm,
daadacwa mhm, oo markii gaaris laga tago jidka dhadhaab loo jeedo gacanta midigta mhm, nin baa intuu tabcaday masagacaday boqol jawaan ka gooy mhm,
nin kale oo odayo cidaha nage mhm,
meesha la dhaho cabdisamed banaanka iyo wuxuu ku tabcay beer asagana boqol uu ka gooyey mhm, mabaqli waan garta dhulka tabcaas uu dhul- dhulka markii aan ka hadli Mhm,
aqoontaas aha yaan qabaa aadaad umahadsan tahay barnaamijka dhegeystayaal waxaan diradda ku saaraynay ee sida dadka gobolka waqooyi bari ay uga faa'iidaysan karaan ee ee dhulbeereedyada baaxadda leh ee gobolka uu leeyahay iyo sida ay wax soo saar dhanka beeraha ay u yeelan karaan iyadoo lagu guda jiro xilli roobaadka maadaama madaxweynaha dalka uu ugu baaqay guud ahaan kenyaanka inay ka faa'iidaystaan xilli roobaadka oo ay markaasi beeraha tabcadaan maadaama xoolaha sida la sheegay inta badan abaartu markay dhammaa ay ay timaado ay xoolaha ay aad u dhammaadaan oo laga yaabo mararka qaarkood inaad aragto mud afartan sano qof markaasi ama ka badanba qof hantiilo ahaa oo geel badan lahaa ay u dareerayaan shan boqol oo neef oo geel ama ka badan in uu maanta sabool yahay oo markaasi laga yaabo xitaa wixii qutul daruuriga ahaa uusan haysanin sidaas darteed waxaan isweydiinaynaa abuurka waqooyi beri oo kor loo qaado ama waxsoo saarka dhanka beeraha ee gobolka oo kor loo qaado xal ma u tahay saameynta ka dhalata abaarta ama in bal abaarta markaasi saameynteeda ay yarayso dhanka iyo beeraha dubad cali came ayaan goor sii horeysay arrimahaasi noo faahfaahay isagoona ugu baaqay shacabka gobolka waqooyi beri inay ka faa'iidaystaan balse marka hore haddii aan soo qabto xilligan lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan ku afur dhegaysta k f c jumuuyka waa adee digaaga macaanka badan ee k f c oo adiga lagugu talagalay dadka furka jaamka ku jira ama howlo kale ku mashquulsan howlwelin goobtaad joogta ay k f c kugu keenayan k f c mar haddaad digaagteeda goosato fartaada ayaad leefleefi digaagta k f c waa xalaal waana la xaqiijiyey haddii afuraadka uu kugu qabtay waddada adoo saaran shaqo ku jirta ama aad qoyska doonaysa inaad ka farxiso dalbo k f c jumuuyka si wanaagsan ayaa loo diyaariyey aad ay u dhadhan macaan tahay waa kiribsi aad u macaan aanan marnaba laga fuqi karin dhegeyste k f c jumuuyika dhegeystow markaad dalbato waxaad helaysaa toddoba qeybood oo digaag ah toddoba garabka digaaga ah iyo jibsiga qoyska oo aad ku helayso kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal shilin oo keliya ama sagaal qeybood oo digaaga oo sagaal garabka digaaga ah iyo jibsiga qoyska oo aad ku helayso laba kun shan boqol iyo konton shilin oo keliya ku raaxayso adeega k f c jumuuyika inta lagu guda jiro ramadaan adiga iyo qoyska iyo asxaabta xilligan barakaysan xarumaha k f c waxaa ka mid ah k f c isli k f c limuru road k f c south c k f c mombasa road iyo sidoo kale k f c hallingam k f c digaagteeda aadka u macaan waxaa lagugu keeni albaabka gurigaaga iyo goobtaada shaqo dalabkaaga dhiibo dhegeysta adigoo wacaayo ibar toddoba laba labo shan boqol soddon iyo labo shan boqol soddon iyo labo ama taglaanta k f c ee kuugu dhow dhegeysta si aad uga faa'iidaysato digaaga aadka u macaan ee k f c ka ganacsi ahaan dhegeyste hadafka safaricom waa inay sii wadaan isku xirka dadka iyo fursadaha iyo dadka iyo aqoonta tiirarka hadafka xogtayadu waa inaan kobcinno isticmaalka xogta iyo kordhinta tirada macaamiisha ee isticmaala adeega internetka si dhammaan dadka ay uga faa'iidaystaan dhegeystow safaricom waxay kaa garab taagan tahay inaad la socoto waxyaabaha agtaada ka dhaca iyo dhammaan caalamka waxa ka dhaca adiga oo guriga joogo waa goormay hadda dhegeyste waa keliya marka aad haysato telefoonka casriga ah ee loo yaqaano smartphoneka si aad uga faa'iidaysato adeega internetka ee safaricom kugu talagashay dhegeyste maadaama ramadaanka lagu jiro waxaad jeceshahay inaad ehelada iyo asxaabta la sheekaysato oo aad waraysato xaaladooda adeega internetka ee safaricom waxay ku siinaysaa laba g b oo dhaato ah iyo isticmaalka qariirada google oo bilaash ah inta waxaad ku helaysaa dhegeysta boqol shilin oo keliya inta badan waxaa laga yaabaa eheladaada inay qurbaha jiraan qurbahana waad og tahay dadka markay ku jiraan waxaad kula hadashaa ama ka wacdaa wasabka adigoo markaasi isticmaalaya dhaata haddaba dhegeysta safaricom ayaa kuu keentay dhaatadan ee dhanka internetka ah oo aad kaga faa'iidaysani karto laba g b oo dhaato ah iyo isticmaalka qariirada google map oo bilaash ah inta waxaad ku helaysaa boqol shilin oo keliya waxaad garaacaysaa dhegeysta xidig shan afar afar afar gees ama star five four four hash si aad maantaba uga faa'iidaysatid dhegeyste oo ka tixraac si aad u hesho laba g b oo dhaato ah boqol m b oo dhanka ee adeegsiga google maapka ah kadibna dhegeysta xulo data deals waa markaad ku dhufato star five four four hash ayaa waxaad xulanaysaa dhegeyste data deals ayaad xulanaysaa oo nambarka labaad ah kadibna xulo eber ama zero oo adeega internetka aad u baahneed ah kadib dhegeysta khariiradaha google ee m b free si aad u gasho oo aad ugu raaxaysato inaad ku aado meel waliba adigoo aanan wakhti kaa lumin haddiiba aad meeshaad u socotaa ama meel xaafad kalaad rabtaa inaad aado xaafadaasina garan maysid kadib google maapka ayaad dhegeysta gashanaysaa kadibna khariiradaasad isticmaalaysaa adigoon wax wakhti ah kaa lumin halkaad rabta ayaad si daqiiqa oo waafi ah aad dhegeysta u tegaysaa sidoo kale waxaad u adeegsani kartaa duruusta diiniga ah ramadaanka inaad dhegeysato oo aad ka daawato youtube-ka waa dhaatadaas haddii aad iibsato waxaa intaasi kuusii dheer dhegeystay hablaha ama dumarku iyaga laftigooda maadaama galabkii ay afur aad u wanaagsan ay diyaariyaan tartiib dhegeysta adeegan qaado oo iibso dhaatadan oo adeegan ku biir youtube-ka waxaad ka baranaysaa dhegeysta sida loo sameeyo cunooyinka kala duwan adigoo gurigaaga joogo ayaad xaajigaaga cunto macaan uusan arag u karanaysaa si uu farta u leefleefa adigana uu kuu ammaano kadibna uu kugu duceeyo raalliyo ninkii hela ragnimo ku faana ay soomaalida dhahday dhegeyste adeegan iibso dhegeystow oo keliya garaac star five four four hash maxaa yeelay haddii xaajigaada aad cunto macaan u karisas dhegaysta safaricom waxay ku leedahay ka baro youtube-ka cunooyinka kala duwan xilligan lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan oo ka faa'iidayso dhegayste waa inaad keliya garaacda maanta star five four four hash oo ku bir dhegayste adeegan oo hel laba g b oo dhaata ah iyo boqol m b oo dhanka adeegsiga google maapka ah oo wax walba aad dhegaysta kaga baahantahay halkaas ka baari karto youtube-ka ayaad ka baranaysaa cunooyinka kala duwan sambuusyada kala duwan mandhaasiga ama burka sidoo kale canjeerada oo qaabab casri ah loo kariyey maxaad u welwalaysaa dhegeysta ama aad u dhehaysaa heblaay ha itus takaale itus sida loo kariya adigoo gurigaaga jooga dhegeysta dhaatadaasi ayaad iibsanaysaa kadibna youtube-ka ayaad ka baranaysaa dhegeyste sida loo kariyee maantaba ku biir dhegeyste oo ka faa'iidayso xilligan bisha barakeysan ee ramadaan oo hel laba g b dhegeyste oo laba dhaata laba g b oo dhaata ah dhegeyste geeska africa waxaa ka jirta abaartii ugu darnayd abid muddo afartan sano ah ilaa horaantii sanadkii labada kun labaiyo labaatankii hal dhibic siddeed milyan oo qof ayaa guryahooda isaga cararay ayagoo raadinaya biyo cunto iyo sidoo kale hoy hay-adda qaramada midoobe ee qaxootiga unitr ayaa ku sugan goobaha kala duwan si ay dadku abaartu saamaysay u siiyaan gargaar qoysaska ay abaaruhu saameeyeen geeska africa balse dhegeyste hay-adda unitr waxay la daaladhacaysaa baahida badan ee dadka waxayna u baahan tahay caawimaadaada haddaba unitr waxay kaashatay shirkadda isgaarsiinta safaricom si dhibcaha loo yaqaano bonga pointka loogu adeegsado ka jawaabidda abaarta dhegeysta mala socotaa in dhibcahaaga bonga pointka aad ku caawin karto qoysaska abaartu saamaysay unitr waxay doonaysaa in barnaamijka bonga for life lagala qayb qaato dhegeysta abaarta daran waxay aada u saamaysay nolosha caruurta dadka qaar abaartu waxay ka baabiisay ehelkoodii sida hooyo aabbo walaal iyo wixii la mid ah dhegeyste waxayna dadkaasi ku qasabtay inay isaga soo hayaamaan ayaga oo baadigoobayo baad biyo iyo sidoo kale hooy dhegeysta waad caawin kartaa qoysaska ay abaartu saamaysay adigoo adeegsanaya dhibcahaaga bonga pointska ee safaricom dhegeyste ku deeq dhibcaha bonga pointka haddaba waxaad ugu deeqi kartaa dhibcahaaga bonga pointka dhegeysta waxaad marka hore ku dhufanaysaa star one twenty six hash kadib waxaad dooranaysaa lipana bonga point kadibna paybill paybill dhegeysta business number ayuu ku weydiini business numberna markuu ku weydiiye waxaad gelinaysaa soddon iyo labo sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo sideed account number markuu ku weydiina dhegeyste accountka waxaad gelinaysaa star fm kadibna cadadka dhibcaha bonga pointka aad rabto inaad ku deeqdo kadibna pinkaada maxaa dhegeysta adigoo bonga pointkaada uu ku buuxo uguna deeqi karo dadka abaartu ay saamaysay dhegeysta ay meesha isaga jiraysaa fadlan dhibcahaaga bonga pointka ku deeq ama dhegeyste lacag ayaad ku deeqi kartaa adiga oo ku diraya dhegeyste mpesa paybill soddon iyo laba sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo sideed account numberna waa star f m fadlan caabi dhegeysta oo ku deeq dhibcahaga bonga pointka iyo wixii aad awoodo dadka ay abaartu saamaysay hay-adda unitr waa hay-ad caalami oo ku sugan gobolba boqol soddon iyo toddoba dal ayayna ka howlgashaa iyo ka badan waxayna caawisaa dadka abaaruhu saameeyeen iyo sidoo kale dadka qaxootiga ee dhibaatooyinka badan la daala dhacaya abaartu waxay aada u saameysay geeska africa gaar ahaana dadka ku nool kenya etoobiya iyo sidoo kale soomaaliya ay ka faa'iidaysa haddaba dhegeystayaal madaxweynaha dalka waxaa ugu baaqay shacabka kenyaanka inay markaasi beeraleyda ayuu ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan roobabka ka da-aya dalka oo ay abuur sameeyeen iyo dadka xoolodhaqatada arrintan ayuuna ka hadlay xili uu ku sugnaa ismaamulka waasingiishu gaar ahaana magaalada eldoret william ruuto ayaa xilligaasi carabka ku adkay in gudaha waddanka ay ka taagan tahay dood ku saabsan qiimaha maciishadda hogaamiyaha dalka ayaa xusay in sida keliya ee xal waara loogu heli karo sicir bararka nololeed ee dalka ay tahay in sare qaadidda ama sare loo qaado wax soo saarka beeraha haddaba dubad cali camey ayaan markaasi arrintaasi ugu baaqay dadka gobolka waqooyi beri inay ka faa'iidaystaan mar uu arrimahan ka hadlayey dubad cali camey hadaladiisa waxaa ka mid ahaa
bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin asalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim anigoo ee dubbad cali camey oo ka mid eh odayaasha waqooyi bari gobolkan ay dadka xoolo dhaqadka ay degan yihiin chairmankii muxuu ahaa dadka xoolo dhaqadka ene waxaa jira soomaalida waxay dhahdaa tootaaley tootimidey iyadoo wax meel yaallo yaa wax kale ka kor imaani abaaraan soo marnay ilaahay baa naga bixiyey roobab waaweyn yaa da-een gobolkan northern kenya la dhaho gaana ilaa laamu inta badan roob baa ka da-ay waxaan rabnaa xoolihii way yaraadeen dhulbeereed baan qabnaa waxaa jira dadka wuxuu beeran karaa dhulka ka tumaani mays galley la dhaha jira digir baa jirtaa moord maxay mase gacaday baa jira intaaba waa la abuuri karaa waxaa waxaa jira digirta shan iyo afartan cawa keliya ku kari masal lagdheera way daaday meelo badanoo lamid ana waa la heli faafi adablewgii oo dhan baa daaday ijaara roobku wuu ku yarya wajeer west iyo wajeer south waxaa daaday adablewgii oo dhan dhulka intaa kasi baan ka hadlay ani waxaan u baahannahay dadka xoolihii wayba si wiswis leeyihiinbo ama hadda xoolaha aan haysanno markay dheefoobaan oo intay rimaan caano dhalaan caano laga maalo intay dhalaan caano laga maalo ma dhow waxaan dadka ka codsan lahayn in roobabkan laga faa'iidaysto oo la dhulka la tabcado
dubad aad baad u mahadsan tahay haddii aan ku weydiiyo tusaale dadka hadda inta badan diiradda la saarayo waa dadka xoolo dhaqatada aad ugu baaqaysa in ay markaasi tabcasho samaystaan oo dhulbeereedyada ay beertaan maadaama gobolka uu leeyahay dhulbeereed aada u weyn muxuu yahay waxyaabaha gobolka ka bixi kara
horta dhulka annagan waa bikra dhul weligii la tabcay meelo badan weligood lama tabcin marka dhulka wixii la geliyaba ani inuu soo bixi karaan yaan yaan qabaa laakiin waxaa weeye waxaan rabnaa inaan ka hadalno kuwa aan u baahnayn roobka badan digir muxuu ahaa qara muxuu ahaa masagacaday gellayda sawaaxilka lagu dhaho katumaani mays shan iyo lixdanka beri ku karto marka dadka waxaan rabnaa countiyaha madaxdaanada dadka madaxda aan rabaa dadka inuu hogaamiyo marka dubadow haddii aan ku weydiiye sidee looga dhaadhicin karaa qof muddo afartan sano ah xoololey ahaa ama geel lahaa oo geelkii abaartu ay ka laysay in uu markaasi uu aado dhanka tabcashada bal sida looga dhaadhicin kara ama loogu sheegi kara maadaama dadku ay inta badan leeyihiin waxna garab qaban ma laha beertii qarashaad badanay u baahan tahay waardiyaha lacag u baahan abuur ayay u baahan yihiin sidoo kale dadka yaa ka saacidayni waxyaabahan la abuurayo ama abuurka yaa ku saacidayni dadka
horta dadka beertan ani hadda aan ka hadli roobka lagu tabcado kharashkeeda wuu yeriy kharashkeeda wuu yeri wuu yeriya meesha hala tabcada aan ku leehay waa adabla balaan balmoogi geed kale aan laga bixinaynin waa garta midda labaad bini aadam ilaahay baa dhahay waan karaameeyey dadka inuu loodina lahaado beertana uu meesha uu degan yahay beer ka fasho wax biciisan ma aha waa wax loo sheegi karo midda kale duruuftaaba keentaybo duruufti yaa keentay sidii loo jabaa loo jiisaa ma maqasho sidii loo jabo yaa loo jiitaa haddii awal xoolo la dhaqanayo xoolihii abaaro isdabajoogaa dhacay hadda hadda ninkii loodii ama arigii wax ariga wuuba asaga iyowba wuu dheefoobi ninkii ama geel usoo haray ama lo usoo hartay waktigii intay rinto ay dhasho madawi waa maya
intaa baahi miyuu ku joogi waa maya
waxaa weeye dadka soos dadka dareemayaashiisaan kicinaynaa dhulkan aqalkiisa hortiise intuu garweyn qaato uu tabcan karo bal in nolol horle la bilaabo in nolol horle la bilaabo la bilaabo
marka marka ma jiraan waxyaaba dhulbeereedyadaasi lagu beeri karo oo bini aadamkana uu ka faa'iidaysan kara hadhow haddii abaar ay timaadana xoolaha ay u baxsani karaan horta haddii beere la bilaabo waxyaalo badan baa jira markii beerta la goosto wixii wixii soo hara nafteeda loodaa daaqi waan garta
marka waxaan rabna waxaa wey Mhm,
ani dhambaalka aan diri mhm, waxa weeye dadka madaxda u ee gobolkan mhm, inuu dadka u soo jeediyo inay waktiga roob jiro beero la tabcado Waa.
oo abuur la siiyo oo gabnaryaalka ay xil iska saaraan mhm.
dadka ma noqon karo daranyo daranyo ma maqasho waan garta
af soomaali daranyo waxaa weeye xoolo ninkii lahaa nimaan ahayn ku jiraan Mhm, daranyaa la dhahaa waxaa la dhihi hebel loo daranyo uu qabaa lo oo yar oo maaragtay nin kale ugu jiraan uu ku jiraan Mhm,
dadka gobolkan joogo mhm, waxaan dhihi karaa wuxuu noqday dad daranyo ah mhm,
waxaa la rabaa dadka had walbaba dhibaatadiisa mhm.
hadba ma- hadba maalintaas meesha uu dhibaatadiisa joogto in laga hadlo haye marka haddii ka waran ay jiraan dad beero leh oo iyaga inta badan eh, ka cawda in siyaasiyiinta ay soo doorteen aanan waxba u qabanin oo waxba ugu deeqin sida marka ay ku aqbali karaan dad xoololey ah oo maqlaaya eh, waxyaabaha ka soo yaray dadkii beeraha lahaa ee ka cabanaya dhanka siyaasiyiinta bal sida iyagana ay ay ugu suurageli karta inay dhahaan siyaasiyiinta waxaa noo qabtaan ama inagaba beer aan falanna
horta waxaa weeye Mhm,
waxaa la dhahaa mhm,
eyga inuu xoolaha haydhamayni ma aragta mhm,
oo uu soo jeedo mhm,
xoolaha keli uusuma soo- uma jeeday asaga naftiisa libaax uu iska fiirini waan garta meesha waxaa weeye ninka webiga jiinkiisa fadhiyo ee beeraha ee, ee, asaga iyo dowladdii ay isku haystaan waxbaad ii tartay iyo waxba iimaa tarin Mhm,
ninka baadiyaha joogo howl uma oo taas mhm, asaga inuu horta garweyn intuu qaato agtiisa uu wax ku rido beer u arko mhm.
ee, yaa muhiim ah waan garta countiyaha waxaan ku dhagaaminaynaa niman waxaa jira la dhaho wasiiro oo livestock iyo agriculture Mhm,
inay abuur raadiyaan mhm, in horta uu noqdo be- be- be- beer abuurashadan waktiga roobka aha inuu noqdo mashruuc mashruucyaha ka mid ah waan garta
war mii fahamta aada iyo aad marka shay walbaba waxaa weeye mhm, in la sharrabuu u baahan yahay mhm, berigii hore ani ilmaha aan ahaa mhm,
lixdameeyadii aha
ilma maan ahayn ko- kontomeeyadii aha laba nin oo cidaha anagoo waxaan ka si mhm,
meesha la dhaho daadacwa mhm,
daadacwa mhm, oo markii gaaris laga tago jidka dhadhaab loo jeedo gacanta midigta mhm, nin baa intuu tabcaday masagacaday boqol jawaan ka gooy mhm,
nin kale oo oday oo cidaha anage mhm,
meesha la dhaho cabdisamed banaanka iyo wuxuu ku tabcay beer asagana boqol uu ka gooy mhm.
mabaqli waan garta dhulka tabcaas uu dhulka markii aan ka hadli mhm,
aqoontaas aha yaan qabaa
kaasi waa dubad cali camey oo aad ku mahadsantihiin dhegeysigiina meel kastaad joogtaan barqa wacan oo wanaagsan ramadaan mubaarak ayaan hawada idinka leenahay haddaba dhegeystayaal waxaan isweydiinaynaa abuurka waqooyi beri oo kor loo qaado ama wax soo saarka beeraha ee gobolka waqooyi beri oo kor loo qaado xal ma u tahay saameynta ka dhalan karta abaarta sidoo kale qof muddo afartan sana ay ka badan ee markaasi xoololey ahaa sida looga dhaadhicin karaa ama maskaxdiisa ay u geli karta in xilligan uu beeraley u noqdo laakiin midda la wada ogson yahay ayaa waxay tahay gobolka inta badan dadku waxay ku tiirsan yihiin ama ay u badan yihiin xoololey laakiin su-aasha meesha ku jirta ayaa waxay tahay ma la isku wadi karaa ee, in beertiina dhan laga wado xoolihii ee, tabcashadoodana dhan laga wado laakiin ogsoonow abaarta daran ee gobolka ku dhufata ayaa mararka qaarkood waxa ay inta badan ceertaysaa dad badan oo hantiilayaal ah gaar ahaanna qofka markuu xoolo badan leeyahay oo biniaadanka ka maarmay oo uu gacan biniaadan kale u baahnayn tan alla mooye waa qof markaasi isku filan qofkaasi oo kale musiibada rabbaaniga ee abaaruhu markay dhacaan oo kale waxaa laga yaabaa inuu ceertoobo oo xitaa iska dhaafee waxa uu ilmihiisa siiyee cuntooyinkii caadiga ahaa wuxuu ugu awoodo uusan waaye mararka qaarkood taase ayaa waxa ay xilli roobaadkan loogu baaqay dadka gobolka waqooyi beri maadaama la sheegay gobolka inuu leeyahay dhulbeereed aada u baaxad weyn in markaasi ay ka faa'iidaystaan dhulbeereedyada oo ay wax beertaan haddaba abuurka iyo wax soo saarka iyo dhanka beeraha oo loo noqdo ee kor loo qaado xal ma u tahay saameynta ka dhalata abaarta gobolka waqooyi bari ku dhufato eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber iyo sidoo kale eber toddoba siddeetan hal eber shan hal eber shan ee dhegeyste barnaamijka kaga qayb qaadani kartaa dhegeystaha ugu horey haddii aan siiya hallow star f m soo dhowo walaal magacaaga halkaad naga socda wacalaykum salaam walaal magaciisa xalwey aadan bashaar aadan bishaarow inteed joogtaa walaalow meel baadiyan jooga haye oo intee waaye barnaamijka meeshaas rifaac baan ula socdaa Aha,
Ah, duquna hadalkiisaan dhegeysanahay waan gartay walaalow horta dhulka in la beerto waa muhiim waan gartay xali nimaan dhul u dhan- nimaan dhul u dhanin ma dhargaaliy waan gartay marka dhulka in la beerto oo laga faa'iideysto kheyraadka ku jira oo kheyraad badan aha
oo lagala soo baxa aha
oo wax meesha ku jira waa haye
in xoolahan la dhaqaaleysto beertana la sabcado aha wax diidi kara ma laha waan gartay marka beerta waa muhiim Mhm,
hadda waxaan taas aan cunayna oo beer bay ka tabceen nin u tabcaya ka baxeen waan gartay marka annaga beeraha inaan tabcaan wax naga hortaaga ma leh ma laha Mhm, laakiin waxaan u baahannahay wacyigelin baan u baahannahay si wax loo tabci lahaa annaga hada beer ma naqaano xoolaan naqaanaay mhm,
marka beeraha si loo tabci lahaa mhm, oo loogu faa'i- aan ugu faa'iidaysan lahayn aad baan u baahaneen waan gartay in nolosha raxo ma u baahannahay ma beerta iyo tabcashada iyo xoolaha dhaqanka isma diidaayaan aha aniga waxaan dhihi lahaa beeraha hala tabcado dhulka ba- dalag baa waxaa ku jira raashin baa ku jira aha lama soo baxna maxaan arki jirnay meel sax oo kale baadiyo oo waray ay bahalkii gurihii ay maraynin waan gartay oo kamooro oo la abuuri oo roobka intuu dhicin galley la gelinayo w- waan gartay oo roobka markuu tifku dhaana si dhalaska ay usoo bixi waan gartay oo kadib la goosan baan arki jirnay waan gartay wixii hadda waa laska daayo waxaa la yidhi dawladda wax laga sugi oo waxyaalaha la sheekeegay waan gartay waxba laga sugi waxaa ka fiican waxaad adiga sabcatay Mhm,
ani waxaan leeyahay waxa dhulku hala sabcaan dhaa dhulku waxaa- ma- maxaa ku jira badar fara badan baa ku jira aad baad u mahadsan tahay hagaag aad buu u mahadsan yahay dhegeystahaasi waa dhegeystihii ugu horreeyey ee barnaamijka ka qayb noqdo aad baan ugu mahad celinay dhegeystaha xiga hallow star f m Hello, salaam alaikum.
wacalaykum salaam walaal
Waan ka soo baxay bambara bambara ka soo waaya.
haye
Horta sheekha sheekha soo baa maqlay.
haye
Horta waxa marka markuu u hadlo idaacadna aad uga hadlaay.
Mhm,
Alla wuxuu aad uga hadlaa dhankan dhiglig dheerayo horta xagga wuxuu aad uga hadlaa masalaani. Iyo mhm.
faafiyo waxaas aad uga hadlaa.
marka taas laga soo tago hadda ee, ee, May u kaay ah, su'aasha aniga horta horta wajh waxa kala baranbaraya ku taga dan yeere. Asoo sheekhu ay ka hadli markay.
or taasi markaad kasoo gudubto adiga dhulbeereed ayaa laga hadlaya meelaha uu tilmaamo waa meelaha la sheegay in dhulbeereed baaxad weyn ay ku- ku yeelaan ama waxyaabo qaar ay ka bixi karaan
Horta waxa jirta baranbar horta daayirtu u dhaxayso.
Mhm, Banada maanta way gafisay.
mhm, Way ku yar.
mhm, Alla waxa jirta wabi baan qabnaa oo maartay dhul beereed.
mhm, dawladda intay hadda soo gashay waxaan maray anaa dawla maan arkin mhm, ilaa beerihi in la abuurto oo maaragtay dasha waagan u baahan mhm. adiba xoololey miyaata mase beeraley
aanu beerleyna waana xuleyna waana aha
ilaa hadda beerihii wixii abuuraya laleeyahay horta waxaa iyadoo socotay wax dawla socoto maan arkin haye xaggoogii horta naga absan u baahan Mhm,
ilaa waxaa jirtaa hadda aniga xag hadday noqoto sanadii hadday noqotona mhm, sanada maanta balanbalaya ilaa hadda daanyeer hawada gobu jiidise mhm, waa ku yarta mhm,
marka xoogow dawladdana waa naga yar maqan tahay Mm.
Eh, sheekh cali- sheekh cali abeen waxaan le- mayna- waxaan leeyahay isagoo markuu hadda ligdheerayo ka hadlayo masalaani mhm.
iyo faasku ka hadlaya hadda wadanka balanbala ilaa kudaxaasa horta ka hadlataan haye aduu hagga xoolaha u xilsaaran yahay uu dadka u xilsaaran yahay oo markay u wacyigelinayo maya macnaha dhulkan hadda uu sheegayo waxa uu sheegaya inay yihiin ama la arkay dhul beereedya baaxad leh ama waxyaabo qaar ay ka bixi karaan ee kamuusan hadlaynin Maya- dhulal gooni ah xagga ablaha hadday noqoto oo biyareed loo sameeyo waa la abuuran karaa Mhm, markaa sidaa wuu ku fiican yahay wuu ku mayan lakin waxaa way dhulka abasana ka dhicin mhm, waxaa lu maamulka laga dhulka ka dhicin wax kabar ka duway meesha waa meesha waa muhiim mhm.
antaasan kugu soo gabagaynaani
hagaag aad buu u mahadsan yahay dhegeystahaasi qadka xiga haddii aan siiya fursadda hallow star f m soo شكر dhowo الله لك شكر الله لك وابو محمد وعي abu maxamed soo انور dhowow ميا aad iyo aad
بسم الله ثم الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام والتأجير دبة تعالي أمي آدم السلام يا haye جميل سنة وهان كبرين ولادك أجيات إن إله الله بريو إن aamiin إله بركيو aamiin لذي والدين كيسا إلمه إيسا يقرابة ديسبا in ilaahay subxaanahu watacaala tobankii ugu dambaysay oo laylatulqadri baan ku jiraaye muslimiintu waxaan leeyahay dagaala ilaahayna bariya subxaanahu watacaala ilaah gacmo utaaga sanadkan qayban ku darsado bismillah uma salaatu wasalaamu cala alxabiibi almustafa muxamed calayhi salaatu wasalaam anwar hoolii waa dhammaadeen maxaa kenne abaartan oo ku dhacday hoolii dhan in wada dhammaadaan maxaa kenne waa dunuubtii baa keentay dunuubta bani aadamku sameeyeen caasida ilaahay ku caasiyeen subxaanahu watacaala taasaa keentay hoolaha inuu dhammaadaan hoolahaas markii hayaayeen markii markii leeyihiin muslimiinta misaajid kama dhisin markii leeyihiin hoolahaas markii sii jooge madrasad kama dhisin hoolahaas markii leeyihiin zaka kama baxin taasaa keentee hoolii in ilaahay dhammeeyo subxaanahu watacaala waaba dhammaadeen tan kale adhab khatara zakaad yaad ka baxinin ood ka baxin jirin oo diintaan u caawin jirin oo muslimiintaan u caawin jirin aakharana xooliyahaas waa ku sugayaan taasana ku diyaar ahaada muslimiine macnaha ariga iyo looda iyo geelka intu dhulka lagu jiifiyo ama dhulkaas waxaas dhan baa ku maraya yowmulqiyaama waa ku cadaabayaan taasana waxa weeye ku talagala in ilaah u toobad keentaan subxaanahu watacaala tan kale had roob waa daayaba intii hoole ay ku hareen hoolihii ku hare haddadii ilaah roob u kenne hadhoolsakama ka baxin doontaan matuseen waa xaalkeeni taasana diyaar u ahaada muslimiiney tan dhulka warkasaal baa weedisay abdaay dadka waqooyi bari ka bilaab siolo ka bilaab marsabed ka bilaab mooyane iyo waqooyi bari gaarisa wajeer meel kas ilaah baa wax faamisin kara kuwan ilaah in loo bariya reer waqooyi bari qur-aanka in la saara qur-aanka dhulka in la saara muslimiin waaye in qur-aanka is saaraan oo ilaahay baryaan biidni illaahi tacaala beeraha waxaa soo saara allah baa wax soo saara dhulkana waa leeyihiin haddii ilaahay tala saartaan oo ilaahay baryaan oo qur-aanka akrisaan beeraha naftooda zaka u baxan yihiin in laga bixiyo fiiri gaarisa ii baa dhex maraya meel ka imaadaan iyo meel ku socdaan lama yaqaano biyaas mana dhammaanayaan ilaahay markii subxaana dadkaasaa la fiirinayaa gaarisa haddii ku taallo masala dhulka cadaanka cuntado dhan baa laga soo saar karaa anu malaynay madeera sidaasoo kale bii baa dhex maraya siyaasi waxaa laga sugayaa nairobi nyaanya waxaa laga sugayaa sujimero waa ummad cajiiba anwar ummaddan ma garanayo meesh u socoto madaxna male waa u sheegayso khayr u sheegayso oo macnaha khayr tusinayso haddii aan fiiriya mada jiraan baan u malaynaya haddii aan haddii aan fiiriya ani kacbu muxamed intaas o dhan waan soo marmare caqligood waan fiiriye maskaxdood waan fiiriye waxaasba kumaba jiraanba maskaxdooda isnaciid iyo qabiil iyo wax kale baa ku dhex jira marka ilaahunbaa loo barin karaa waxaan in ilaahay tusiyo ilaahunbaa loo barin karaa iyagana ilaah inuu baryaan subxaanahu watacaala dhulkan ilaahay baa leh fiiri wadigaas dhex mara kama faa'iidaystaan bal wadigii dhex mara waaba ka oonsan yihinba yani waad ujeedaa yani markaas waxaad maqlaysaa biila-aan baa jirtaa wadina uu dhex maraya waa uquuba min allahi lagu dhacde waay ana in lagu dara uquubad haddii qof bani aadam ku dhacda maska ilaah hadduu ka xirxiraa caqli ilaah hadduu ka xirxiraa waa mushkila waay marka waxaan leenahay muslimiina ilaahay tala saarka gacma ilaah u taaga subxaanahu watacaala waxaan fiiri united nation gaaladii waa wareegaysaa gaaladii baa maslaxad bani aadam ka fikiraysa ayna almuslimuun aaw culamaada muslimiinta aaw kuwii le kuwii aqaan wax yaqaaniin oo muslimiin aaw kuwii la leeyihin cilmigii wax baa barteen xaggee jiraan waxbarashadood gormaan arkiyo haddii maanta ummadooda dhib ku jiraan oo shidad ku jiraan meel kasta waa ujeeda caalamul islaami meel kasto muslimiintu dhib baa ka jira sababtana waxaa weeye qur-aankiiba ka fogaadeen sababtana waxaa weeye nabi sunnadiisa ka fogaadeen salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka ani waxaan leeyahay ilaahun baa loo barin karaa ilaahun baa wax fansin karaa kuwa mees jooga yani si kale ma leh laakiin ha laga quusanine kama quusanayne anigiyo dubadadme adeerkee dubadadi adme manaa waxaa markaas waan sheegnaa meelana waan isla marmare ilaah ha barakeeyo subxaanahu watacaala marka ilaahay baan u barinaynaa ummadeen in ilaahu daka toosiyo ummadeenna in ilaahay naheed wix ilaahay oo garansiyo oo ilaahay ku kalsoonaadaan bani aadamkan dowla waxyaalahaisa sheegaan iska dhaafaan ilaahay baa qur-aankiisa ku leeyahay subxaana alaysa allahu bikaafin cabduh ilaah wuuna kaafiya subxaana alaysa allahu bikaafin cabduh isagaa leh subxaana isagaa leh subxaanah waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja ويرزقه من حيث لا يحتسب الله قال ذلك سبحانه في كتابه الحكيم إلهنا بين ما يا سبحانه وتعالى أصحاب محمد غير لبا هاي غير مدينة غير بالهاين معناها وحاول يقصد نوتسا حتى تمرة تمرها معناها ويقول كان عرب مركز يريسو ويسكو حواد واي ويسكو ميل واي حتى تمرها جلو قبيرو iyagoo bismillaah ku beeraya macnaa waxa weeye waa ka soo baxayaan nabi moxamedna waxaan uga baxayaa calayhi salaatu wasalaam waa kii mar nin gacanii soo qabtay oo beeraleeda gacantabuu ka dhunkaday nabi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh gacanta baa ka khayr badan buu yidhi gacanti shaqaynaynin gacanti dadaalinin kanaa ka khayr badan buu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh kan kale fii aakharaha nabi moxamed wuxuu yidhi haddaad geen gacan geen geegaas gacan ku askarto aad beer karto oo buun qiyaama la hafuufo wuxuu beer buu yiri salawaatu rabbi wasalaamu caleyh taas waxaa tusinaysaa umma islaamiya waa ummad shaqaynayso la rabaa ummad intuu ilaahay kala saarate oo bani aadam iska dayse oo ilaahay baa ku kalsoomaan ilaahay baryaan as'alu allah subxaana an yataqabala siyaamana wa qiyaamana wa rukuucana wa sujuudana wa tahajudna waa wakti ilaahay la baryo waa waktiganaa la jira waktigan waaye marka waa tii yidhi almustafa calayhi salaatu wasalaam ina allaha xayiyun kariimun yastaxyi min cabdih ilahay wuxuu waa mid xishood badan allah subxaanah waana ka xishooda buu yidhi addoontiis hadduu gacmo u taago subxaanahu watacaala si halkaasu ka taagan yahay hadda arkaysa ilaahana barina gacmo ma taagayaan muslimiinta nabi moxamedana gacan buu taagay fii ghazwati badr ilaa marad ka dhacde ilaa abubakar ku celiyey radia allahu tacaala canhu wardah marka ilaahay waxaan uga baranaynaa ummadeenna in ilaahay dulli saaran ilaahay ka qaado ilaahay subxaanahu watacaala iyo dhexdooda maslaxa dhigo walaaltinimo dhigo khayraad dhigo macnaa waxa weeye in wada shaqaystaan ilaahay nafteeda iyo mseedubadcaliyaami waxaan kuga barinaynaa subxaana anagoo dhimanin inaan aragno ummadda mida anagoo dhimanin inaan aragno ummaddan isku danqanayso anagoo dhimanin kitaabu rabbi alcaalamiin in dhulka lagu xukumo
wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu abu muxamed ayuu ahaa dhegeystaha kale hallow star f m raadiyaha iska dami walaal markaad na soo wacdo ka hor intaadan na soo wicin raadiyahoo kuu shidan isma maqli karayna hallow star f m qadka xiga soo dhow walaal hallow hagaag aad buu umahadsan yahay dhegeystaha kale waxaan dhegeystayaal isweydiinaynaa abuurka ama dhulbeereedka gobolka waqooyi beri oo kor loo qaado xal ma u tahay saameynta ka dhalata abaarta hallow star f m wacalaykum salaam walaal waan ku maqlaa soo dhowow haye waan ku maqlaa aada iyo aad walaal horta midaa jirta mhm
horta beerihii nin baa arkaysaa qariibo konton eker tiri hours saddex socona madeega ka baxay mhm ninka ka shaqaysanaya laguma ogolo mhm asagana kama shaqaysanaya mhm
marka gaarisa ilaa kutolka gaarisa kasoo bilo ilaa jarjara ku gaarsi waa saas mhm aan ka xumahay ee qadkii ayaa ka heliyey balse waxaan filayaa inta barnaamijka aan ku guda jirin inuu mar kale dib usoo beegsan doono hallow star f m
Hello, salaam.
wacalaykum salaam walaal
Waa MD Madera.
haye soo dhowow Busley.
haye
Walaal aad baan u fiicannahay. Horta barnaamijka danu guda galin maanta waa mashruuc aad u fa- u wanaagsan.
mhm
Horta beeraha dadkeenan Soomaalida muhiimadda ku jirta ma oga.
mhm
Laakiin dhulkeena waxaa ku taalla muhiimad fiican.
mhm
Khaasatan markii roob imaado.
mhm Dhulka duurka ee khaasatan zaid aad u baxa.
waan garta
haddii noqota galleyda haddii noqotaa digirta haddii noqotaa bahalka la yidhaha qaraha aad
waan garta hello hagaag aad buu u mahadsan yahay dhegeystahaasi abuurka beeraha gobolka waqooyi beri waxaa inta badan ay dhegeystayaashu sheegeen in waxyaaba ah yaryar oo markuu roobka da-ana laga faa'iideysan kara qaraha ka mid ah in dadku qaraha haddii ay abuurtaan wakhti koobanna uu ku soo baxo suuq fiican haddii ay helaanna lacago fiican ay markaasi ka heli karaan xoolihiina inta badan markay abaartu timaadana ay aad markaasi u baaba'aan qaraha laftigiisa mararka qaarkood eh, haddii xitaa biyo uu helo oo qofka iyadoo xitaa awaar jirta haddii biyuu u helo waxaa laga yaabaa inuu marmarka qaarkood uu u baxo oo suuq fiican ugu hagaago soo dhowo walaal magacaaga alo asalaamu calaykum waraxma wacalaykum salaam walaal waa soomali ka soo hadlaya degmada balanbala haye
horta barnaamij fiican baa maanta meesha keenteen mhm
ummadda waa run horta way ceebtooda iyo xoolihii way tegeen aad iyo aad
in igreto lasoo noqdo beerihii la fashaa loo baahan yahay mhm
laakiin haddii jaambe waxay tiray soomali waxay tiray jaambe waxay goosay dabadeeda dhigtaa waan garta
beerihii la iskama geli karo mhm
waxay u baahan yihiin qalab duray u baahan yihiin mhm ilaah kuma cadaabee engine bay u baahan yihiin mhm waxyaala maaragtay tusaalay u baahan yihiin mhm marka annaga haddaan reebaanbaad arrinkaa ma hayno mhm
Eh, wax noo imaaday oo dawlad ama gargaaja ama wax socdo oo hataa nyaanyo waa la abuuray bahal dhuudhi waa iska galay fertilizer ma laha dadkii ma gadan karaan mhm
jarjara meesha la waxaa laga abuuray bariis waa la gooyey mashiin baa la geliyey hadda wuu yaala beec baa loola waan garta wax dadkii suuq u raadinay oo dhihi meeshaasaa wax jiraay geeya ma jiro waan garta marka annaga waxaan u baahannahay beera inaan tabcano diyaar baa loo yahe mhm laakiin dadkii maarata in la hormaro oo laga wacyigeliyo oo la tusay u baahan yahan waan garta marka dadkii tusaaya ma hayno mhm marka nafteeda wax anagaa goyso suuqgeyn buu rabaa mhm
suuqgeyn ba haddaan uhaynin mhm magaaladii baamala baa dhex keeni oo tuulo iska iska iyo nafteeda dad iska iska tabada iska joogo mhm yaangii magasaa la dhigi bas way iska hadlaan qari waa la dhigi waa laabi waan garta wadooyin nafteeda ma haysano hataa wadda wax lagu safriyo ma hayno mhm oo haddii gaaris la geen lahaa ama meel kale la geen lahaaba wadooyin ma hayno mhm marka iska abuur ma ahe anu waxaan leeyahay bal dawladda nafteeda ha soo kacdo dadweynaha ha u maatay akuja karibu na muwaninti dadka waxa u sheegtaan leeyahay ani aad baad u mahadsan tahay waa ku salaamay waan kaa qaaday aad buu u mahadsan yahay dhegeystaha kale hello star f m star f m hello walaal soo dhowow waan ku maqlaa walaal magacaaga hagaagaad buu u mahadsan yahay dhegeystahaasi ee ka qaybgalkiisa dhegeyste marka aad diyaar u noqotona soo wacsi markaasi aad qayb uga noqoto adeegyada barnaamijka qaybta ka ah haddii aan soo qabto xilligan lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan kuwa afur k f c jumooyinka waa digaaga macaanka badan ee k f c oo adiga lagugu talagalay dhegeyste dadka afurka jaamka ku jira ama howlo kale ku mashquulsan hawelwelin goobta joogta ee k f c kugu keenayan k f c mar haddaad digaagteeda goosato fartaada ayaad leefleefi digaagta k f c waa xalaal waana la xaqiijiyey haddii afuraadka uu kugu qabto waddada adoo saaran dhegeyste shaqo ku jirto ama aad qoyska doonaysa inaad ka farxiso dalbo k f c jumooyinka si wanaagsan ayaa loo diyaariyey aad ayay u dhadhan macaan tahay waa kiribsi aad u macaan aanan marnaba laga fuqi karin k f c jumooyinka markaad dalbato waxaad helaysaa toddoba qaybood oo digaaga toddoba garabka digaaga ah iyo jibsiga qoyska oo aad ku helayso kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal shilin oo keliya ama sagaal qaybood oo digaaga sagaal garabka digaaga ah iyo jibsiga qoyska oo aad ku helayso laba kun shan boqol iyo konton shilin oo keliya ku raaxayso adeega k f c jumooyinka inta lagu guda jiro ramadaan adiga iyo qoyskaaga iyo asxaabtaada xilligan barakaysan xarumaha k f c waxaa ka mid ah k f c isli k f c limuru road k f c south c iyo sidoo kale k f c hallingam k f c digaagteeda aadka u macaan waxaa lagugu keenay albaabka gurigaaga iyo goobtaada shaqo dalabkaaga dhiiba adigoo wacaayo eber toddobo labo labo shan boqol soddon iyo labo shan boqol soddon iyo labo ama tag laanta k f c ee kugu dhow si aad markaasi uga faa'iidaysato dhegeyste ee k f c jumooyinka oo aad ku helayso dhegeyste waxyaabo badan ka ganacsi ahaan hadafka safaricom waa inayn sii wadnaa eh, isku xirka dadka dadka iyo fursadaha dadka iyo aqoonta tiirarka hadafka xogtayadu waa inaan kobcinno isticmaalka xogta iyo kordhinta tirada macaamiisha ee isticmaala adeega internetka si dhammaan dadka ay uga faa'iidaystaan safaricom dhegeysta waxay kaa garab taagan tahay inaad la socoto waxyaabaha agtaada ka dhacaayo iyo dhammaan caalamka waxa ka dhaca adiga oo gurigaaga joogo waa goorme hadda dhegeyste waa marka aad haysato telefoonka casriga ah dhegeyste si aad uga faa'iidaysato adeega internetka ee safaricom ay kugu talagashay dhegeyste maadaama ramadaanka lagu guda jiro waxaad jeceshahay inaad ehelada iyo asxaabta la sheekaysato oo aad waraysato xaaladooda waa asxaabta iyo ehelada kuu jiro qurbaha adigoo adeega internetka dhegeysta safaricom waxay ku siinaysaa laba g b oo dhaato ah iyo isticmaalka qariirada google oo bilaash ah inta waxaad ku helaysaa boqol shilin oo keliya maantaba garaac dhegayste star five four four hash si aad maantaba uga faa'iidaysato dhegayste oo ka tixraac si aad u hesho labaad laba g b oo dhaato ah iyo boqol m b oo dhanka adeegsiga google maapka ah kadib xulo dhegaysta data deals oo nambarka labaad ah kadibna xulo eber ama zero oo ah adeegii internetka aad u baahneed khariiradaha google ee m b free si aad ugu hesho dhegaysta ama aad u gasho oo aad ugu raaxaysato inaad ku aado meel waliba adigoo aanan wakhti kaa lumin sidoo kale waxaad u adeegsani kartaa dhegaysta duruusta diiniga ah ee ramadaanka inaad ka dhegaysato oo aad ka daawato dhanka youtube-ka haddaba dhegayste hablaha qudhooda maadaama galabkii iyagana afur la diyaariyo ama ay diyaariyaan tartiib adeegan qaado dhegayste oo youtube-ka ka baro sida loo sameeyo cunooyinka kala duwan adigoo oo gurigaaga joogo maantaba garaac xidig afar waa xidig shan afar afar afar gees si aad maantaba uga faa'iidaysatid dhegaysta oo ka tixraac si aad u hesho laba g b oo dhaato ah boqol m b oo dhanka adeegsiga google maabka aad dhegaysta
ويفرش ورود رمضان ده حياتي سماع لمماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول
geeska afrika waxaa ka jirta abaartii ugu darneyd abid muddo afartan sano ah ilaa horaadkii sanadkii labada kun labaiy labaatankii hal dhibic siddeed milyan oo qof ayaa guryahooda isaga cararay iyaga oo raadinaya biyo cunto iyo sidoo kale hooy dadkan waxay ku nool yihiin gudaha dalka kenya etoobiya iyo sidoo kale soomaaliya hay-adda qaramada midoobey ee qaxootiga unit syer ayaa ku sugan goobalba oo kala duwan si ay dadku abaartu saameysay u siiyaan gargaar qoysaska geeska afrika ay abaaruhu saameeyeen balse unit syer waxay la daaladhacayaan baahida badan ee dadka unit syer ayaa kaashatay shirkadda isgaarsiinta safaricom si dhibcaha loo yaqaano bonga pointska loogu adeegsado jawaabta abaarta ama ka jawaabidda abaarta dhegeyste ma la socotaa in dhibcahaaga bonga pointka aad ku caawin karto qoysaska abaartu ay saamaysay dhegeystow unitr waxay dooneysaa in barnaamijka bonga for life lagala qayb qaato abaarta abaarta daran ayaa waxay aada u saameysay nolosha caruurta dadka qaar abaartu waxay ka baabi'isay ehelkoodii sida hooyo aabbo walaal iyo wixii la mid ah waxayna dadkaasi ku qasabtay inay isaga soo hayaamaan iyaga oo baadigoobaya biyo baad iyo sidoo kale hooy dhegeyste waad caawin kartaa qoysaska ay abaartu saamaysay adigoo adeegsanaya dhibcahaaga bonga pointka ee safaricom fadlan ku deeq dhibcahaaga bonga pointka dadka ay abaaruhu saameeyeen hay-adda unhr waa hay-ad caalami ah oo ku sugan goob waliba haddaba dhegeysta sideed ugu deeqi kartaa dhibcahaaga dadka abaartu ay saamaysay waxaad ugu deeqaysaa waxaad garaaci star one twenty six hash kadibna lipana bonga point kadibna paybill kadibna waxaad dooranaysaa dhegeyste paybillka waxaad gelinaysaa soddon iyo labo sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo sideed kadibna account number star f m ayaad gelinaysaa kadibna dhegeyste waxaad gelinaysaa dhibcaha bonga pointka aad rabto inaad ku wareejiso oo aad dirto kadibna nambar sireedkaada sidoo kale qaybta lacagta ayaad dhegeysta kaga qayb qaadan karta adigoo ugu deeqaaya dadkaasi lacag waxaad gelinaysaa paybillka soddon iyo labo sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo sideed account numberna waa star f m kadibna lacagtaada aad rabto inaad ugu deeqdo intaay tahay ayaad gelinaysaa kadibna nambar sireedkaada ee maantaba ugu deeq dhegeysta dhibcahaga bonga pointka adigoo dhibce ay kuu buuxaan dhegeysta sida markaasi qof dhan abaar ay saamaysay uu gaajo ugu saaxan karaa ka faa'iidaysta dhegeyste oo u dir dhibcahaga bonga pointka haddii aad wax kala awoodin sidoo kale lacag ayaad uga qayb qaadani kartaa qeybihii dambe ayaan soo gaarnay dhegeystaha ugu dambe ayaan markaasi fursad u siinay hallow star f m hagaag ma hayo dhegeystahaasi qadkii waa uu ka baxay dhammaan dhegeystayaasha waan u mahad celinay barnaamijka waxaan diiradda ku saaraynay gobolka waqooyi bari dhulbeereedka baaxadda leh uu leeyahay haddii laga faa'iidaysta ama wax soo saarka ee loo sameeyo oo dadku ay u bataan dhanka beeraha ee kor loo qaado xal ma u noqonaysa ayaan isweydiinaynay saameynta ka taagan ama ka dhalata abaarta waad ku mahadsantihiin dhegeystayaasha igala qayb qaatay abuu maxamed dubad cali camey oo barnaamijka qayb ka ahaa dhegeystayaashana soo wacay kuwa iska dhegeysanayay dadka beeralayda iyo dadka xoololeyda iyagaba dhegta noo raaricinaya iyo dhammaan dadka ganacsatada dukaamaha ee la socda idaacadda star f m waan uga mahad celina anigoo anwar maxamed ayaa barnaamijka idiin soo saaray ee idinka idinna la socodsiinayay waan idinkaga mahad celini ramadaan mubaarak taqabal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal intaan ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xiga maalinka berri iyo arrimaha qoyska waa anwar maxamed bahda star f m oo isku duuban oo idin leh sidaasii nabadgelya fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu